aad asan tahay magaalada baydhabo ee gobolka baay oo ay joogaan mas-uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka side ee dowladda soomaaliya ayaa dhawaanahanba waxay dhegaysanaysay eedeysanayaal loo soo qabtay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee sideed iyo labaatankii bishii hore ka dhacay magaalada baydhabo kuwa dad badan ay ku dhinteen marka maanta maxkamaddu waxay u fadhiisatay xukunada ilaa toddoba qof oo lagu eedeeyey ama loo soo qabtay qaraxyadii baydhabo ka dhacay mid ka mid a waa la fasaxay mid waxaa lagu xukumay saddex sano inta kale soo hartayna dil toogasho ayay ku riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya waa tahay muxuudiin xusni dadkani la xukumee xukunka maxkamadda ay ku riday maxay iskugu jiraan haween qayb ma ka yihiin runtii waa ilaa toddoba qof oo rag ah haween kuma jirin balse mid waa la fasaxay midna saddex sano lagu xukumay inta kalena dil toogasho ayay ku riday maxkamaddu waxaana goobta joogay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute iyo liibaan cali yarow waxaana ay sheegeen in magaalada baydhabo iyo guud ahaanba deegaanada koonfur galbeed ay u joogaan sidii tallaabooyin loo qaadi lahaa dadka falalka argixisnimo geysta marka xukunkaasi waa uu dhacay iyadoo mas-uuliyiinta heer gobol iyo saraakiil kaleba ay goobjoog ka ahaayeen dhowaanna la dhegaystay dacwadaha loo haystay ragga lasoo qabtay marka xukunka qaabkaasi ayuu u dhacay waxaa kaloo jiray in shalay askari baydhabo dulaadka baydhabo dilka geystay sidoo kale xukun dila lagu riday maxkamaddu marka howlgalo ciidanku ay qabanayeen ama ay ka sameyneen xaafadaha baydhabo ee raggaasi hore lagu soo qabtay xukunkoodana maxkamadda ay riday marka qaabka wax u dhaaan intaasay ahayn oo maxkamaddu ay riday